ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgalin qiimaasi ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weli ka wadaan gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah tobannaan ruux oo ku dhimatay duufaan ka kacday galbeedka waddanka shiinaha iskoorimaad khasaare geystay oo magaalada qudus ku dhex maray ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah ee reer filistiin in ka badan afartan ruux oo ku dhintay isku dhacyo booliiska iyo dibadbaxyaal ku dhex maray waddanka biiruu bannaanbaxyo ay ka qayb qaadanayaan kumanaan yuhuud ah oo ay ku jiraan madax sare oo ka tirsan xukuumadda netanyahu oo dib uga qarxay deegaanada uu xoogga ku haysta maamulka yuhuudda dowladaha reer yurub oo cunuqabateen dheeraad ah ku soo rogay ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan in ka badan toban ruux oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay koonfurta dalka urdun iyo burkina faso oo muddo bil ah u qabatay ciidamada faransiiska inay isaga baxaan dalkeeda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka howlgalin khimaasi ah ayaa weli ka soconaya xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho maxamed daahir ayaa wararkii ugu dambeeyey inooga waramaya waad mahadsantahay maxamed cali in duhurkii maanta dagaalyahaana ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee degmada xamarweyne ee muqdisho weerarkaas ayaa ku bilowday qarax xoogan kadibna waxaa xigay in khimaasiyiin xoog ku galay xarunta ugu horeenba faafka albaabka waxaa ku la'day ciidamo aad u badan iyo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka banaadir kadibna dagaalyahanadu waxa ay toos u abbaareen hadafkooda iyagoo beegsanayay qolalka ugu dambaynna waxa ay gacanta ku dhigeen xafiiskii gudoomiyaha gobolka banaadir madaale khasaare xoog leh oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa jira saacaddii shanaadna weerarka waa uu socdaa ilaa iyo hadda saraakiisha weerarka ku dhaawacmay ee lasoo wariyey taliyaha saldhigga degmada xamarweyne ee muqdisho iyo saraakiil kale dhowr jeer dowladda federaalka ciidamadeeda waxay isku dayeen in ay soo afjaraan weerarka laakiin waxaa ku adkaatay inay gudaha u galaan xarunta oo rasaas culus ay kasoo dhacayso taageerayaasha dowladda federaalka oo baraha bulshada wax ku soo qoraya marka dowladda federaalka wax war ah laga waayey waxa ay sheegayaan in ragaad u hubaysan oo weliba qaarkood qoryaha bkm-ka wata ay gudaha u galeen xarunta toogashana ay ka wadaan inqimaasiyiinta ayaa soo tabinaya xaalka maadaama ay gudaha ka dagaalamayaan iyaguna ay xoga faahfaahsan hayaan waxaan isdul istaagi doonnaa ilaa iyo hadda saddex inqimaasi oo soo hadlay inqimaasiga ugu horeeyey waxa uu sheegay in xarunta maamulka gobolka banaadir ay la wareegeen isagoo muslimiinta u soo jeediyey inay u soo duceeyaan waxa ay raadinayaan oo ay u baxeenna ay tahay janno waxa uu yidhi wilaayaadka haddii lagu soo duulay waxaan ku jirnaa daarahooda dagaalka meesha waan gallo alxamdulilah waxaa waaye saarta weerar aqaano waxaan galnaa arrinkii waxaa waye gobolka banaadir ilaahay maadiisa waxaa waye waa faray waxaa waye cadowga ilaahay waxaa waye albaabka ku jibiye arrintii dhexdeeda ku jirna banaanka ay dhooban yihiin ilaahay fadligiisa waxaa waye meesha waa heesanaa waana wareegna alxamdulilah biidnillahi sifaantii iyo waa ku jirna saaca ku jirna biidnillah bishiisa ninkaas soo duceeyaan ilaahay subxaana watacaala inuu waxaa waye gaalana kala xukumiyo oo waxaa waye ilaahay subxaana watacaala gacansha- gaca- gacanta guusha ilaahayna siiyo biidnillah saasaa leenahay ilaahay subxaana watacaala na soo barya inuu shahaado qaalisana siiyo dadka muslimiinta saasaa leenahay annaga cadowgana ilaahay subxaana watacaala fii uqri daarihima ku jirna ilaahay subxaana watacaala wejigiisa raadinayna ilaahay subxaana watacaala jannadiisa iyo makaan sare inaa ilaahay subxaana watacaala nagu gaarsiiya rabna dadka muminiintaana waxaa waye sharaf sare ee gaaraan waxaa leenahay dadka muslimiinta ha bishaaraystaan haddii waxaa waye wilaayaadka islaamiga lagu soo duulo biidnillah anigana maanta waxaa weeyaan waxaan ku dhex jirnaa daaroodii dhexdoodii waxaa waaye meeshaasaa ka dagaalamayna maanta ay ka socotaa bahasha ilaahi subxaana watacaala inuu shahaado nagu istaafo annagoo waxaa waaye iska difaacayna cadowga waxaa waaye diinta islaamka waxaa waaye dadka muslimiinta saasaan leenahay waxaa weeyaan dadka muslimiinta waxaan leenahay soo duceey soo duceey insha allah ilaahi subxaana watacaala maanta mujaahidiinta guul weyn uu siiyey waxaa waaye insha allah soo duceeyaa leenahay wallaahi waxaa waaye ikhwaani meesha waxaa waaye waxbaa meesha ka dhacay waxaa dili karna waa dili waxaa waaye dadka muslimiinta dilkooda waa iska ilaalina wixii meeshaas ku aragnay waxa weeyaan waa meesha waa meel jaalo waxa weeyaan diinta islaamka dadka muslimiinta meesha kuwaarisiina waay waa galnay alxamdulilah waxa waye dadka muslimiinta waxaa meesha waa ku jirna gaalada waxa weeyaan waa liskaatumuna banaankay dhoogan yihiin waxay isku dayayaan inay mar walba weerar iyo dagaal soo qaadaan banaanka waxa waye gambanaan way cadsanaan insha allah ilahay inuu waxa waye noo gargaaro in dadka muslimiinta soo duceeya insha allah inqimaasiga labaad oo isna soo hadlay ayaa idaacadda al-andulus waxa uu u sheegay in ay weli ka dagaalamayaan xarunta ayna la dagaalamayaan murtadiin isku dayaya in halkaa ay soo gaaraan iyadoo maraykanka iyo xulafadiisa ay soo kiciyaan diyaarado waxaana uu sidii inqimaasigii ka horreeyeyba muslimiinta ka codsaday inay u soo duceeyaan waana muslima waxa weeyaan dagaalka waxa uu udhexeeya xaqii baatila udhexeeya saasaan inaa ku dhiman rabnaa insha allah waxa waaye taasaana meesha ugu jirnaa biidnillah dadka muslimiinta waxaan leenahay noo soo duceeyaan waxa waaye gantaalladeena ugu weyn waa ducada waxa weeye inaan qalbugtiina saasina u baxnay ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibuhum allahu biaydiikum ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين قالوا وحاولوا واستدعنا لهم بالسجيد وحي ماذا يا رحطة ولك فعل إخواني وحيد الله لما نشهد دعاء إن شاء الله يشهد وقصوا قلنا هوني بس مسلمين وحاول المجاهدين فمان سلوكته لهاش سوري وحاول في ولايات شيء وحاول وش يجون كتاب تلاي أنا أنا وحاول خمس سوري أنا أشوف الدين أيضا أنا أحسب الله إلى حكم جينا أنا لما تشاهدين وشيء أنا وشاهدت البنا ما يشتغلني إنه إله سبحانه وتعالى نلا قبل الجنة إن شاء الله حبني قال لي إيه كسر قابل ما هنا حبني إنت سوري لا ما أنا مرحبا شو تاج لا يمتلك درك وحوا الحمد لله لا يبقى ناس وحوا السلف فاضل يا حق وحوا جيش هذا السوري ما بل مثل حق الدنيا شجري وحوا نكمل ساعة قليلة في قلب ساعة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أنه وحوا رجال يريسا أيا في أبي بن ما أنتوا عارضين إن أي ليسوا كل لا يهين بإذن الله جل في علا الشر إن شاء الله أنه وحاول كتان وطلاق إلى شيء ما رجالنا وحاول وسجل لأيه أيوة الله في إمامين إن شاء الله أتبع عنا إن شاء الله mujaahid kale oo xookugal ah oo ninkii saddexaad ee labaahiye ah waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay qolka guddoomiyaha gobolka banaadir islamarkaana ay laayeen xubno badan gacantiisana uu ku dilay lix iyo toban ruux hadda qolashaa jiriyooyna waa tasfiisho haynaa gaala waa jirtay allahu akbar muslimiinta waxaa u sheegaysaa guddoomiyaha qolkiisa oo gobolka banaadir annagaa haysana gacantaa ku haynaa magarata gaala waa jirtay allahu akbar lilaahi xamdu waxay guddoomiye ahaay ama shaqaalahiis ahaay kulli waanaay magarat inta walaalaa ay dilaan mala rabay ana karagaysa lix iyo tobanaa ka shaqan loofsay magarat waxaan ugu baaqaa gaala inay jirtay xafiisyahada ahayna madaxweyne baalkii nimankii madaxweynta heer anaayo hayna ayagana aynoo soo gelin la'yihiin arxayaan la beegsado haynaa meel walba ay soo koraan waan laayo haynaa ma garan dhismaha annagaa haysana kamaasiinaa ku jirta falilaahi xamdu warkudaa ugu yar aqriyo haya haya haya insha allah maxamed cali howlgalku yidhi waa uu socdaa wixii tafaasiil ah waa inoo wararkeena dambe insha allah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalka ukrein ee u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain ayaa waxaa dowlado ka tirsan yurub ay soo jeediyeen in la xoojiyo taageerada hubka ay reer galbeedku siiyaan dalkaas si uu isaga difaaco duulaanka uu ruushku kusoo qaaday dowladdan ayaa ku doodaysa haddii ay sii socdaan kaalmada milatari ee la siinaya ukrein ay sababi doonto loolana ama isku dhacyo caalami ah oo dhinacyo ka baxsan labada dal ay ku lug yeeshaan digniintan ayaa timid xilli kiyef ay u dabaaldegayso hub cusub oo casri ah oo kaga yimid ingiriiska madaxweynaha bulgeriya rumiin radiif ayaa sheegay in gurmadka hubka ee la siiyey kiyef ay ka dhigan tahay dabka shidan in lagu damiyo shidaal taasina ay ka dhigan tahay inay sii badan doonaan dhibanayaasha colaadda isagoo intaa ku daray in dalkiisa uusan u habbooneen inuu taageero dagaalka ukrain madaxweynaha bulgeriya ayaa tilmaamay in dagaalka ka socda dalka ukrain uu noqday mid sii ballaartay oo keeni doonta musiibo dhaqaale oo caalami ah oo ay ugu horreeyaan dalalka yurub baaqan kasoo yeeray madaxweynaha bulgeriya ayaa kusoo aadaya xilli dalalka yurub ay ballanqaad xoog leh u sameeyeen dalka ukrain iyagoo u ballanqaaday inay siin doonaan hub culus oo ay kusii wado iska difaacida dagaalka kaga yimid ruushka dowladda ukrain ayaa marar badan yurub ka codsatay in dib loo siiyo taangiyada culus kulan sabtidii ka dhacay dalka jarmalka ayaa kusoo idlaaday fashil kadib markii xulafada ukrain ay ku guuldareysteen inay ku heshiiyaan hubka ay aadka u raadinayso ukrain oo ay taangiyo casri ah ka mid yihiin lobat tu oo ah taangi uu sameeyey jarmalka ayay kiyef aad u raadisay laakiin xulafada ayaa isku khilaafay in ukrain loo gacan geliyo taangigaas barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhagaysanaysaan burkina faso ayaa muddo bilah u qabatay ciidamada faransiiska inay dalkeeda kaga baxaan maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya dowladda burkina faso ayaa muddo bil ah u qabatay in dhulkeeda ay ugu baxaan ciidamada u dhashay dalka faransiiska ee xoogga ku jooga waddankaasi xukuumadda burkina faso ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si kulul u cambaareysay heshiis labada kun iyo siddeed iyo tobankii qalinka lagu duugay kaasi oo nidaaminayay ama caddaynayay joogitaanka ciidamada faransiiska ee ku sugan waddanka burkina faso heshiiskaasi ayaa dhigayay in muddo bil ah ay dalka uga baxaan ciidamada gumaystaha faransiiska ee ku sugan gudaha dalkaasi heshiiskaasi ama dalabkaasi ayaa yimid ka gadaal markii dibadbaxyo waaweyn oo si istabajoog ah ay u hareereeyeen dalkaasi kuwaasi oo ay dadka muslimiinta ah ku dalbanayeen in dalkooda ay ugu baxaan ciidamada faransiiska oo saldhig weyn ku leh waqooyi bari caasimadda wagaduugu dibadbaxayaasha ayaa xilligaasi ku dhawaaqayay halkudhegyo ka dhan ah ciidamada faransiiska iyagoona sheegay inaysan waxba u qaban dalkooda islamarkaana wujuudkooda uu yahay mid ku salaysan oo qura danaha dhaqaale ee uu faransiisku ka leeyahay dalalka dhaca saaxilka afrika xiriirka u dhexeeya dowladda burkina faso iyo dalkan horay u gumaysan jiray ee faransiiska ayaa xumaaday kadib markii waddankaasi ay ka dhaceen laba afgembi oo militari islamarkaana mas-uuliyiinta iskhilaafsan ee dalkaasi ay ku guulaysteen inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada howlgallada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo marar badan dalkaasi ku leysay askar aad u badan oo ka tirsan ciidamada burkina faso dadka falanqeeya ama indha-indheeya xaaladda gobolka ayaa aaminsan in xiisadaha ka taagan dalkaasi ay ka dhalatay kadib markii faransiisku lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban dagaalada ay jihaadiyiintu ka geystaan halkaasi islamarkaana joogitaanka dalkaasi aysan burkina faso u horseedin wax amni iyo kala dambeen ah dad aad u caraysan oo kasoo horjeeda joogitaanka faransiiska ayaa horay u weeraray oo bartilmaameedsaday safaaradda faransiiska iyo xarun lagu faafiyo dhaqanka faransiiska iyo saldhigyada ciidamada faransiisku ku leeyihiin waddankaasi burkina faso waxaa ka howlgelayay oo ka shidhnaa raadiyaha qaranka faransiiska inkastoo markii dambe ay mas-uuliyiinta dalka joojiyeen baahinta radio faransa international oo ay ku eedeeyeen baahinta warbixinno been abuur ah oo ka dhan ah dowladda dowladda faransiiska ayaa sheegata in dalkaasi ay ka joogaan ku dhowaad afar boqol oo askari oo ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran kuwaasi oo caawiya ciidamada dowladda si ay ula dagaalamaan ciidamada mujaahidiinta ee tobankii sane ee lasoo dhaafay isku fidinayay dalkaasi faransiiska oo horay u gumaysan jiray dalka burkina faso ayaa dhibaatooyin iyo gaboodfallo ka geystay dalkaasi isagoona dhanka kale boobaya dhaqaalaha waddanka siyaasadda gumaysi ee gobolka ayaa u muuqata mid sii dhacaysa maadaama ay mas-uuliyiintu garwaaqsadeen in faransiisku uusan wax horumar ah u horseedin bulshada marka laga tago inuu fushado danihiisa dagaallo iyo howlgallo qorshaysan oo naafeeyey ciidamada burkina faso ayay marar badan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka howlgasha waddamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika ka fuliyeen gudaha dalkaasi
وفي سمري وفي, سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan in ka badan afartan ruux ayaa ku dhintay isku dhacyo booliiska iyo dibadbaxyaal ku dhex maray waddanka biiru maxamed ciise ayaa soo jeedinaya rabshadaha iyo isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dibadbaxayaasha ayaa sii xoogaysanaya iyadoo ay qalalaasihii ugu dambeeyey ay sababeen dhimashada in ka badan afartan ruux oo ka tirsan dibadbaxayaasha midowda yurub ayaa cambaareeyey awoodda xaddhaafka ah ee aan loo meeldayin oo ay adeegsanayaan ciidamada kuwaasi oo rasaas noolnool la dhacaya dadka wada dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda midowda yurub ayaa dowladda ugu baaqday inay la yimaadaan xal nabadeed oo ay ku dejinayaan xiisadda u muuqata mid faraha kasii baxaysa afhayeen u hadlay midowda yurub ayaa sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay beyruw ay ka xun yihiin kadib markii ay soo kordheen dad ku dhintay xiisadaha ka aloosan dalkaasi wakaaladda wararka iyo warbaahinta maxalliga ah ee beyruw ayaa sheegaya in dhimashada dibadbaxayaasha ay gaartay lix ilaa iyo afartan qof kadib markii shalay oo sabti ahayd uu dhintay qof ka mid ah banaanbaxayaasha toddobada bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waddanka beyruw waxaa ka bilowday dibadbaxyo kadib markii shaqo eryin iyo xirig la isugu daray madaxweynihii dalkaasi wixii xilligaasi ka dambeeyey maamulka ayaa xaalad deg deg ah ku soo rogay magaalooyinka ay dibadbaxayaasha iyo rabshadaha ka dhaceen maamulka ayaa xiray gobolka maatshu bitshu oo lagu tiriyo gobolada ugu dalxiiska badan waddanka dhaqaalaha adagna uu ka helo markii ay sii xoogaysteen mudaharaadyada iyo iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada booliiska iyo dibadbaxayaasha dad ka soo jeeda maamulka ayaa dalbanaya inay iscasisho madaxweynaha cusub dalkaasi haweeneeda lagu magacaabo diina bulwerti lana kala diro baarlamaanka bayaan ay soo saartay wasaaradda dhaqanka dalkaasi ayaa sababta gobolka loo xiray lagu sheegay in ilaalinta badqabka muwaadiniinta beyruw iyo dalxiisayaasha soo booqanaya waddanka muddo maalmo ah waxaa go-an waddada keliya ee tareenada ee aada gobolka kadib markii dibadbaxayaashu ay burburiyeen ku dhowaad afar boqol oo dalxiisayaal ah oo saddex boqol ka mid ah ay ajaanib yihiin ayaa ku xayiran gobolka maatshu bitshu dalxiiska ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ugu muhiimsan beyruw waxaana ku tirsan nolosha dad aad u badan oo shaqo ka hela madaxweynaha la eriyey ee la xiray ayaa ka soo jeeday dadka asalka ah ee degnaa beyruw waxaana uu ka tarjumayey gobolada fuqarada u badan yihiin kuwaasi uu ka helayay taageero weyn xilka qaadistiisa ayaana u muuqata mid si weyn ay kaga soo horjeesteen dadka gobolka ah kuwaasi oo weli caasimada ka wada banaanbaxyo iyagoo ka imaanaya gobolada saboolka ah
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya tobannaan ruux ayaa ku dhintay duufaan ka dhacday galbeedka waddanka shiinaha ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhintay tirainta ka badanna way ku dhaawacmeen kadib duufaano barafutay oo ku dhuftay magaalada tebit ee galbeedka waddanka shiinaha sida ay tabisay warbaahinta dalkaas wakaalada wararka u faafisa shiinaha ee shinwa ayaa sheegtay inuu yaraan sideed iyo labaatan ruux ay ku dhinteen kadib markii ay kusoo duuntay bur baraf ah oo ku taalla magaalada nisaj ee koonfur galbeed ee mandiqada wargeeska global times oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ayaa ku waramay in halkaas laga soo badbaadiyey konton iyo saddex ruux oo dhaawacyo qaba kuwaasi oo shan ka mid ah ay dhaawacyadooda halis yihiin sargaal u hadlay kooxda gurmadka deg dega ah ee dowladda shiinaha ayaa wuxuu sheegay in goobta ay wax ka dhaceen loo diray boqol soddon iyo kow ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo watay sideed iyo labaatan gaarida ambalaasta ah kuwaasi oo halkaas ka daadguraya dadkii waxyeeladu soo gaartay dalka shiinaha ayaa marar badan waxaa ka dhacay dhacdooyin tan la mid ah kuwaasi oo geystay khasaarooyin xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed dhanka kale in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay koonfurta dalka urdun shil gaari oo dhaliya khasaaro nafeed ayaa ka dhacay meel u dhow xadbeenaad ka kala qaybiya wadamada urdun iyo sidoo kale falastiin sida ay tilmaamayaan wararka halkaasi laga helayo sida la sheegay shilkan ayaa yimid ka gadaal markii uu rugmaday gaari bas ah oo ay la socdeen dad rakaab ah waxaana ka dhashay khasaare dhaawac oo soo gaaray dadkii la socday gaariga warbaahinta urdun oo soo xiganaysa goobjoogayaal ayaa ku warantay in dad ka badan toban ruux ay ku dhaawacmeen shilkan oo si gaara kaga dhacay deegaan dhaca koonfurta dalkaas gaar ahaan meel u dhow webiga urdun sargaal ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ayaa warfidiyeenada u xaqiijiyey in labii toban ruux uu qaba dhaawacyo dhexdhexaada la soo gaarsiiyey goobaha caafimaadka si xaaladooda wax looga qabto geysta kale dowladaha reer yurub ayaa cunaqabateeno dheeraada kusoo rogay ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan midooda yurub ayaa sheegay inay cunaqabateyn dheeraada kusoo rogeen ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda shaacada ee iiraan kadib markii maalin ka hor uu baarlamaanka midooda yurub ku baaqay in ururkaasi lagu daro wax loogu yaro liiska argagixisada xubnaha baarlamaanka midooda yurub ayaa si aqlabiyada uga codeeyey in ciidanka ilaalada kacaanka ee xukuumadda tehraan lagu daro liiska waxa loogu yaro argagixisada iyagoo ugu baaqay in guud ahaan wadamada yurub ay ballaariyaan liiska cunaqabateynta ee ka dhanka ah dhammaan shakhsiyaadka iyo hay-adaha ka tirsan taliska ciidamada iiraan iyo xitaa qoysaskooda war ka soo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay in xubnaha lagu beegsaday cunaqabateyntaas islamarkaana lagu daray waxaa loogu yaro liiska argagixisada ay ka mid yihiin mas-uuliyiin geystaya xadgudubyo ka dhan ah waxaa loogu yaro xuquuqda aadanaha sidoo kale waxaa la sheegay in tallaabadan la qaaday ay jawaab cad u tahay gacanqaadka ay laamaha ammaanka tahraan kula dhaqmayaan mudaharaadyada dowladda ka soo horjeeda iyo xukuna dila oo isxigxigay oo lagu fuliyey dadka dibadbaxyada ka qaybgelayey afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa saxafiyiinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ay ku shirayaan magaalada barasilis iyadoona la filayay inay ansixiyaan cunaqabateemo dheeraada oo lagu bartilmaameedsanayo xubnaha ciidanka ilaalada kacaanka ee taliska shiicada ee iiraan wakaalada wararka ee iiraan ee irna ayaa ku warantay in madaxweynaha dowladda shiicada ee iiraan ibraahim ra'iisi uu khamiistii sheegay in qaraarkan uu ka soo horjeedo wuxuu ku sheegay sharciga caalamiga iyo sidoo kale axdiga qaramada midoobe afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo ka jawaabaya codbixinta ayaa sheegay in ciidanka ilaalada kacaanku yahay kan ugu weyn ee qaabilsan waxa loogu yaro la dagaalanka argagixisada sababtoo ah wuxuu ka shaqeeyaa inay ka hor yimaadaan yahuudda waa sida uu hadalka u dhigay waaxda argagixisada ee ugu weyn dunida waa boqortooyada ingiriiska oo ah aas-aasahooda iyo maraykanka oo ah cidda ugu weyn ee maalgelisa ayuu hadalkiisa raaciyey nasir kanaani afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan inkastoo midooda yurub uu ku andacooday in tallaabadan la qaaday si looga jawaabo xadgudubyada ka dhanka ah dadka dibadbaxayaasha ayaa dhanka kale dadka qaar waxay u arkaan mid looga jawaabayo dilkii ay iiraan ku fulisay ninkii wasiir ku-xigeenka ka soo noqday dalkaas oo haystay dhalashada ingiriiska iyadoo dowladda u k ay si adag uga soo horjeysatay fulinta xukunkaas ugu dambeyn iska hordhimaad khasaare geystay ayaa magaalada qudus ku dhex maray ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ee reer falastiin wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in tobanaan ruux oo reer falastiini ah ay ku dhaawacmeen iska horimaadkan oo si gaara kaga dhacay teendhooyinka shufcaad ee waqooyi bari kaga baygan magaalada qudus sida ay wararku tilmaamayaan iska horimaadka ayaa yimid ka gadaal markii ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan yahuuda hawadana ay ka taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ay weerar ku soo qaadeen xero ay halkaasi ka deganaayeen dadka muslimiinta waxaana halkaas ka dhacay iska horimaad saacado badan qaatay warbaahinta yahuudda ayaa sheegaysa in ciidamada gaarka ah uu ku jiray howlgallo lagu baadigoobayo rag geystay weeraro toogasho ah lagu dhaawacay ruux yahuudi ah ay la kulmeen ee iska horimaad kaga yimid dadka deegaanka waxayna ciidamada ku qasbanaadeen inay ka jawaabaan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare labada dhan ah dhanka kale magaalooyin dhowr ah oo uu maamulka yahuudda xooga ku haysto ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo ballaaran oo ka qayb qaadanayaan kumanaan ruuxoo yahuuda kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda cusub ee netanyahu magaalada talaaviv oo yahuuddu ka dhigteen caasimad ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyaal aad u waaweyn magaalada ayaana waxaa isugu soo baxay kumanaan yahuuda kuwaasi oo kasoo horjeeda qorshaha xukuumadda benjamin netanyahu ay ku wiiqayso maxkamadda sare ee maamulka yahuudda warbaahinta yahuudda ayaa tabisay in magaalada talaaviv ay isugu soo baxeen dad ka badan konton kun oo mudaharaadyaal ah waxaana ka qayb qaadanaya dibadbaxyaasha hogaamiyaasha mucaaradka yahuudda oo ay ugu horeeyaan ra-iisul wasaarihii hore yahuudda yeerlabed iyo sidoo kale wasiirkii hore ee difaaca beni gandas ra-iisul wasaarihii hore yahuudda yeerlabid ayaa warbaahinta kula hadlayay halka ay dibadbaxyadu ka dhacayeen wuxuu xaqiijiyey inay socon doonaan banaanbaxyada looga soo horjeedo xukuumadda cusub wuxuu sheegay inay difaaci doonaan wuxuu ugu yaray dimuquraadiyadda islamarkaana uusan ka tanaasuli doonin ilaa uu ka guulaysto
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galaya dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أسرى الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله